laascaanood qaar ka tirsan dhallinyarada ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa magaaladaasi ka hirgeliyey goobo dharka lagu dhaqo iyagoo isticmaalaya mishiinada dharka maydha arrintan ayaa fursad shaqaabuura u noqotay dhallinyaro badan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada laascaanood kasoo diray wariyaha v o eda cabdikariim olol dhalinyarada magaalada laascaanood ayaa shaqooyin ku cusub bulshada qabta kuwaasoo qaarkood ay soo kordhiyeen mashiino kala duwan oo lagu dhaqa dharka waxayna ka samaystaan shaqo abuur taasoo dadka qaarkii ay ka dhaadhiciyaan inay tahay shaqooyin laga shaqaysto bulshadanu ay u baahan tahay axmed daahir saalax waa dhalinyarada hirgelisay qaabka dhardhaqista ee dhalinyarada kale ee magaalada laascaanood qaarkoodna ay shaqo abuur u noqotay v o a ayuu uga waramay qaabka ay u shaqeeyaan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdikariin waan ku salaamayaa salaanka bacdi v o-na way mahadsan tahay kabacdi waxaanu hirgelinay magaalada laascaanood gobolka sool shirkad lagu magacaabo sool lodhery and dry cleaning shirkadaasoo adeegeedu uu ka kooban yahay saddex section ama saddex qaybood saddexda waxay kale yihiin in dharka caadiga la dhaqayo oo caadiga dharkeena caadiga qaybta labaad waa kaarbatka ama roogaga iyo bustayaasha qaybta saddexaadna waa suudhka koorarka dharka darayga u baahan in lagu maydho waxaad isugu tagteen niman dhallinyaro ah markaad samayseen maalgelintan dhardhaqista iyo bal iga waran sheekooyinka ku xeeran inaad ku dhiirataan in la sameeyo shaqadan oo kale ka dhallinyar ahaana idinku aad hirgelisaan kaloo hadeer barnaamijka intaynu hadeer wadnay macbiil baa inoo soo galay xafiiska soo galay wuxuu moodayay in dad ama ajaaniib ah ama run ahaantii oromo ay meesha joogaan oo dhiqitaanka wax dee soomaalida lagu bartayna ma aha khaasatanna laasacanood maaragtay way kasii duwan tahay oo de waa wax cusub weeye in la dhaho war shaqadan maxay ahayd shaqadiinii ma aha iyo waxyaalo badan baa kaaga imaanaya oo wax kanbay dadka ay ku noqonaysaa oo shaqo waxyaalo badan baa kaa qabsanaya
sidoo kale dhalinyarada ka shaqaysata dhardhaqista oo aan kula kulmay magaalada laascaanood ayaa v o a u sheegay waxyaabaha ay kala kulmaan bulshada shaqadan ay ka shaqeeyaan iyo qaabka ay bulshada ugu adeegaan marka dadkii markay arkeen meel cusub oo aysan fikirkana horey aysan u aqoon waxaan horey aqoon waxay nagu oranjeen qaar ba kula kastameen kuwana doobilo weynaaday baa tahay marka waxaa laga yaabaa in dadku customarku maalinba waxba ay soo fahmayaan markaad uga sheekaysid oo aad feedbacki aanu tusno oo aan ruugagii iyo dharkii iyo daahiyadii u dhaqno oo aan feedbacki tusnana qaar marka aad la tacabjumaan shaqadan oo kale way cusub tahay oo dadka qaarkood ay su'aalo badan bay weydiinayaan waxyaabaha aad u qabataan oo kale bal iga war wallaahi kolay dadka markay noo yimaadeen waan diwaangelinaa waxay alaabtii sitaan ama dharkii sitaan ayaan sida go-yaasha dharka caadiga khamiisyada waxa layidhaahdo suudharhka koodharkii baanu diwaangelinaa adeegay doonayaan iyo xilligay doonayaan tusaale ahaan qofku qofbaa doonaya dharkiisoo dhantu soo qaaday wuxuu doonayaa inuu maanta ama beri ama ku helo sidii uu rabay iyo wakhtigu rabay ayaan anagoo aanu express uga dhignaa hadduu wakhtigu doonayo markaa sidan qancin aanu si kastoo aanu adeegaanu ugu dadaali karno ayaanu samaynaa si wanaagsan bana noo soo dhaweeyaan baa loogu habaynaya loogu dhaqaya loogu diyaarinaya qof qof ku khaldamay ma jiro nambar nambarku khaldamay ma jiro waa loosoo talaataynaya waxnaa bacaha loogu talagalay kalarka loogu nambarka loogu dalsiiraya nambarka loogu talagalay waqtigu loogu talagalay ku helaya dhalinyarada qaarkood ayaa fikradani soo dhaweeyay hal abuurka ay kuwa dhigooda ay sameeyeen waxayna sheegeen inay shaqadu muhiim tahay shaqa abuur ay u noqonayso si ay noloshooda wax uga bedelaan bismillahi raxmaan raxiim magacay waa cabdilaahi kiise tungu kana mida dhallinyarada magaalada laascaanood iyo guud ahaan gobolka sool fikirkan dhallinyaradani ay soo kordhiyeen aad baan usoo dhaweynaynaa waana waxaa la yidhaahdo adeeg dadku aad ugu baahnaa tusaale ahaan anigu intaanaysan nimankan fikirkan keenin magaalooyinka garowe iyo barco oo oo mataqaanaa gobollada inoogu dhow ah baan usii dhiiban jiray laakiin hadda markaan arkay adeegan ay keeneen aad bay noogu fududeeyeen mataqaanaa baahiyihii aanu rabnayna aad iyo aad bay nooga haqabtireen aad baana usoo dhaweyneynaa dadkao dhanna way ku farxeen sababtoo ah awil waxaad moodaa xoogaa qufobiyay ka qabeen nidaamkan sistamkan dhadhaqitaanka oo waxaa jira hadda ka hor mooji inaad maqasheen jishigoo kale waxaa ka dhacday ninbaa meherada noocan oo kale furtay heer waxaa la gaari la dhaho qabiilka waa lagaa saaraya marka hadda waxaad moodaa dadki inay wax badan soo fahmayaanoo shaqooyinku shaqo waa shaqo shaqooyinku mataqaanay ma kala le ceeb iyo mataqaanay waxa weeye shaqo waa shaqo shaqadana aad baan usoo dhaweynaynaa fikirkana dad badan buu ka dhex guuxayiyo dhallinyaradan ilaahay barakeeye iyaga mataqaanay ilaahay sunansiiyey mataqaanay waa waxa weeye aad baan usoo dhaweynaynaa waana adeeg fiican dadkana waa ku boorinaya weliba inay mataqaanay gobolka soo kordhiyaan oo meelo kale keenaan shaqooyin kale noocaasa oo tusaale ahaan dadku hal barnaamij bakhaar buu qofka safuranaya lama ogola waxaa la rabaa industrialku inuu kala duwanaado fikradaha halabuurnimada ee dhallinyaradu ay soo kordhiyeen ayaa mid saamayn ku yeelataa inay noloshooda isbeddel ku sameeyaan qaarkoodna ay qoysaskooda ka caawiyaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood